bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka rediyo muqdisho duhurnimadan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ciidiid cabdilaahi ilka xanaf isagoo xilkaasina islamaanta u magacaabay doctor ibraahim iidil suldaan suleymaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed ciidanka xoogga dalka ee qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu soo qabtay dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxa ay ka sameeyeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in in la filayo inay hadda ay bilaabaan tacbashada beerahooda xilli la guda galay xilli roobaad bannaanbax lagu taageerayo howlgal ka dhan ah jidgooyooyinka oo ay bilaabeen ciidanka nabad sugidda qaranka iyo weliba ciidanka maamulka galmudug ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tartan isboorti oo la xiriira isdhexgalka bulshada oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa oo duhurnimadan oo idinkugu talagalay rediyo muqdisho warkaan idiin dulmaray waxaa soo saaray cabdiqaadir yuusuf irshaad anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiin kusoo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ceydiida cabdilaahi ilka xanaf isagoo islamaantaba magacaabay guddoomiye cusub oo yeelanayso maxkamadda sare ee dalka cabdirashiid nuur ibraahim waaka dikreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xilka looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka abuukaata ceydiid cabdulaahi ilka xanaf iyadoona xilka loo magacaabay doctor ibraahim iile suleymaan waxaana munaasabad kooban oo lagu qabtay oo lagu dhaarinayay mudanaha cusub ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano taliyayaasha ciidamada booliska nabad sugidda iyo mas-uuliin kale cumar maxamed cabdulle oo ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa saxaafaddu aqriyey dikreetada
wuxuu xeedhiyey qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda uu madaxweynuhu saxiixo xeerkan waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor waxaa laga fadhiisiyey shaqadii garsoor guddoomiyihii maxkamadda sare ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo kow iyo siddeetan jir ah guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir xasan maxamed cali oo saddex iyo toddobaatan jir ah waxaa loo magacaabay xilka guddoomiyaha maxkamadda sare doctor ibraahim iidle suleymaan xilka bannaan ee guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir waxaa si kumeel gaar ah u sii haynaya garsooraha ugu darajada sarreeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara ilaa laga magacaabayo guddoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka banaadir dhaqangelinta howlgabka sharciga ah ee hoseeya garsoorayaasha gaaray da-da howlgabka sharciga ah waxaa fulinaya guddoomiyaha maxkamadda sare si waafaqsan shuruucda dalka u degsan xukuumadda iyo golaha shacabka waxaa la farayaa inay si deg deg ah u dhammaystiraan dhismaha golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meelgaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka
gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iila suleymaan oo ka hadlay munaasabadda markii la dhaariyay kadib ayaa sheegay in haddii adeega garsoorka dalka uu hagaago ay inta kale hagaagayso islamarkaana codsaday in lala shaqeeyo
waxaa la sheegaa ama inta badan la tilmaamaa marka la tilmaamo amaba la sheego garsoorka qof kastaba waxaa maalkiisa kusoo degdegaya cadaalad cadaaladdu laakiin mafhuum ahaan way ka ballaaranta inta garsoorka hay-ad kasta oo dowladda ka mid ah waxay gacanta ku haysaa eh, ad- eh, adeeg laga rabo inay cadaalad ka samayso laakiin waxaa isweydiin mudan sababta dadku ay maskaxdooda ugu soo degdegto garsoorka sababta ugu soo degto waxaa weeyaan hadday hagaagto oo waxda garsoorku ay hagaagto oo ay cadaalad ka muuqato cadaaladna ku shaqeeyaan inta kalena way hagaagayaan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa golaha adeega garsoorka sheegay inay ka mid tahay tiirarka dowladnimo waxauna gudoomiyaha cusub u rajeeyay guul iyo inuu sare u qaado adeega garsoorka dalka
hirarka dowladnimada dalku ay ku ku taagan tahay ah marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay-adda saddexaad ee awoodda dowladnimadu ay ku taagan tahay waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo wixii dhibaatooyina ay jirana in ay saxmaan halkaasna lugti saddexaad ee tiirkii saddexaad ee dowladnimada soomaaliya oo xooggan oo hufan inuu ka soo baxay ayaan rajaynaynaa guddoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan haddii aan leeyahay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iila suleymaan ayaa ah mas-uul aqoon durugsan u leh habmaamulka dawliga iyo dejinta sharciyada kaasi oo ay hor yaallaan howlo adag oo u baahan in uu isbeddel ku sameeyo oo kusoo kordhiyo adeega garsoorka dalka
mahadsanid cabdirashiid nuur ibraahim ayuu ahaa oo wararka ku saabsan garsoorka inuu qaadaa dhiga saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta iyana waxay gaareen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay si ay ugu kurgalaan xaaladda ay ku nool yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdan- lixdanaad kuwaas oo wada dagaal ka dhan ah maleeshiyada argagixisada ah ee ku sugan gobollada ciidamadan ay ka howlgalaan siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan inuu haya
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta lixdamaad jenaraal biley ibraahim maxamed ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana jenaraalka safarka ku wehelinayay wafdi kale oo ka socday taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo uu hogaaminayay sarreeyo guuto cabdulaahi cali aanood markii ay kusoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta lixdamaad sarreeye guuto cabdulaahi cali caanood oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa waxaa ujeedka safarkiisa ku sheegay u kuurgalidda xaaladaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta lixdamaad sanadkan waxay noo qabsoomay waxaan noo qabsoomin sababahay u qabsoomi waayeen iyo sidii loo qaban lahaa iyo inaannu k- kormeerno qiimaynna ku samayno guulihii ay ciidanku gaareen Aan, insha allahu tacaala waxaan la kulmi doonaa kusumaha madaxweynaha dowlad goboleedka iyo saraakiisha sarsare ee amisom ee gobolkan bay joogta magaalada baydhabo Aan, waxa kale oo shaqadaha aan u soconaana waa farsamo gaar ah oo ciidanku iska leeyahay waxaa halkaan uga mahad celinaynaa taliyaha qaybta abaanduulaha qaybta iyo saraakiisha taliska qaybta oo si wanaagsan oo sharaf badan noo soo dhoweysay Aan, diyaarna u ah inay shaqada nala qabtaan noola fuliyaan wax alla waxaan u baahannahay taasoo ah waajibaadkooda asaasiga ah marka la eego dhanka kormeerka yaga kan iyo howlaha aan qabanayno Aan, insha allahu tacaala safarka iyagu intaasuu ahaa aan ku soconnay jenaraal biley ibraahim maxamed taliyaha qeybta lixdamaad ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada safarkiisa magaalada muqdisho uu ahaa sidii ula soo kulmi lahaa saraakiisha sare ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuuna dhanka kale sheegay inuu kala soo wada hadlay sidii laiskugu xiri lahaa taliska guud iyo kan lixdamaad ee xaruntiisa magaalada baydhabo
waxaan leenahay soo dhowaada ee, nala ogaada xaaladda ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta tan qaybta saddexaad ama qaybta lixdanaad marka waxaan leenahay soo dhowaada Ee, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
siraaj sheekh isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya
dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyana maanta waxa ay kusoo qabteen dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin argagixisada ibraahim maxamuud geedi ayaa warkan ka soo diray hiiraan ciidamada dowladda ee ku sugan degmada jallaqs ee gobolkan hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ka dhana al-shabaab ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada jallaqs ee gobolkan hiiraan sida deegaanka qura jafle iyo jubmow oo ka tirsan degmada jallaqs ee gobolkan hiiraan ujeedada howlgalkan ayaa waxaa eeday sidii halkaasi looga saarida kooxda al-shabaab oo si dhow maleeshiya ku soo galay sida ay sheegeen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada jallaqs ee gobolkan hiiraan saraakiisha ayaa waxaa intaasi ku darin howlgalkan saaka ilaa maanta laga sameeyey degmada jallaqsi ee gobolkan hiiraan lagu soo qaftay dad ku dhow toban qof oo loogu shakiyey inay qayb ka yihiin kooxda al-shabaab oo halkaasi dhow- ku dhumaalaysanaya waxaana saraakiisha intaasi ay ku dareen in baaritaan lagu sameyn doono haddii lagu helan maxkamad la saari doono oo dalkii ugu dambeeyey ka dhaca degmada jallaqsi ee gobolkan hiiraan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa si aad usoo dhaweeyey dadka shacabka ee ku dhaqma- ku dhaqan degmada jallaqsi iyo deegaanada hoos yimaado iyo weliba wadayaasha gaynka ka shaqeeya degmooyinka jallaqsi iyo buulo barde gobolkan hiiraan kuwaas oo sheegay in lacago fara badan kooxda al-shabaab halkaasi muddooyinka ugu dambeeya uga qaadeeyeen howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee laga sameeyey degmada jallaqsi iyo deegaanada hoos yimaado ayaa waxay imaanayaan xilli gobolka ay ka jiraan roobab ka gugahay ka orteen islamarkaasina ujeedada howlgalkan saraakiishu ay sheegeen in xilli roobaadka kooxda al-shabaab si aada lagu fuliyo howlgallo kala duwan ibraahim maxamed geedi radio muqdisho kaladuweyn
ibrahim beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyana waxa ay sheegeen maadaama xilli roobaadka guga uu ka bilowday gobollada dalka oo shabeellaha dhexe ay ka mid tahay uu kordhi doono tabaca dhinaca beeraha ah xuseen cumar oo ka mid ah beeralayda gobolka shabeellaha dhexe oo la hadlay radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in haddii roobkii guga uu bilowday iyana ay rajeynayaan in ay si weyn ay tabaca beeraha ay ugu dadaalaan inkastoo uu sheegay in roobku biyaha uu dhigo saameyntiisa ay leeyihiin waxa uu xuseen intaasi ku daray in sidoo kale meelo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe uu webiga shabeelle fatahaad uu ka sameeyey arrintaana ay ku wargeliyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana uu xusay in ay ku jiraan maamulku dadaal ku aadan in la xakameeyo biyaha uu sido webiga shabeelle oo ah kuwo aad u badan maadaama haddii webigu uu fatahaad sameeyo uu saameyn ku yeelan karo midhaha ku yaalla dhanka beeraha islamarkaana taa ay keeni karto in nolosha dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe saameyn weyn ay soo food saarto
bas waxaan ku sheegaa wakti oo saameyn ay nagu yeelato nala gaarin maxaa yeelay waktiga xiliga guga ah ayaa wuxuu jiray dhowr maalmood guga ma aha mid oo ilaa iyo hadda muddo dheer soo socday dhowr maalmood buu jiraa dhowrka maalmood uu jiran waktiga aan u baahnayn waayo inaan helno roob iyo biyo oo webiga uu keeno waxaase nasiibdaro ah in maxaa la dhihi jiray webigii biyihiisa ee weli aan xakamaysnayn oo hadda laftarkeeda dhowr meel oo ka baxay oo fatahaad ka baxday ay jiraan ee beeralayadeeduna dib ku tahay inay sii socdaan ee, biyahaas fatahaad Ee, ka warar marka hadda dabcan ee, roobab ayaa da-ay ee, kuwii guga ee, ka beeralay ahaan ee, dareenkiina siduu yahay iyo ee, tacbashada beeraha sanadkan ee, maadaama hadda roobabka markii ugu horreysay ay in muddo ah kadib ay dib u bilowdeen run ahaantii ee, guga xilligan guga ah waa maalintii labaad ee roobka dib ka do-o jowar ee, xalay oo wakti ee, fiican uu darigiisa uu bilaabay ee, haddana aada moodid in weliba oo neecaw fiican uu leeyahay Ee, waana noo roon yahay oo oo aadaan u farxaynaa maxaa yeelay abuurkii ayaa noo duugan oo maxaa la dhihi jiray een, beeraha aan abuurnay qaarkoodna abuur aan ku hayno sidaas
kaasina waa xuseen cumar oo ka mid ah beeralayda gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ka hadlayay een, saameynta uu yeelan karo een, biyaha een, roobka uu dhigo iyadoo gobolka shabeellaha dhexena uu ka mid noqday gobollada uu xilliga guga uu ka curtay inkastoo uu sheegay in beeralayda iyo dadka ku nool een, gobolkaasi xo- ee xoolalayda ah ay u baahnaayeen in roobka uu do-o banaanbax lagu taageerayo howlgal jidgooyooyin lagu nadiifinayo oo ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda maamulka galmudug ay ka wadaan wadada xidhiirisa gaalkacyo iyo galansoor ayaa maanta waxaa lagu qabtay isla magaalada gaalkacyo warkan waxaa gaalkacyo goordhow ka soo diray cabdirasaaq maxamed axmed isku soo baxan oo ahaa mid lagu taageeraya howlgalla ciidamada biriiska iyo nabasugidda galmudug ay shalay ka bilaabeen wadada isku xirta magaalooyinka gaalkacyo iyo gallinsor islamarkaana lagula dagaalamayay jidkooyin sharci darro halkaasi dhigteen maleeshiyaad hubaysan ayaa ka dhacay duleedka dhanka koofureed ee magaalada gaalkacyo iyadoona isu soo baxaasi ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ugu horreynna waxaa isu soo baxani ka hadlay gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka mudug aydiid xasan cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug maymuun calinuur geefin oo iyagu ka hadlay siday u arkaan howlgalka ciidamada nabad sugidda galmudug ee nisa iyo kuwa booliisku ka sameeyeen wadadaasi xaqiiqdii maanta waa noo farxad inaan meeshaan isugu nimaanno shalay meeshaan maanan imaan karin daraad maanan imaan karin qof faraxsanna meeshaan ma mari karin xalay waxaan hubnaa dadkii baabuurta saarna ayagoo hurda inay xala mareen dhididka naga baxaya waan ku qubaysanaynaa dharka aan wadana dhigi mayno ilaa meeshaan ay nabadii noqoto waxaan idinkaga mahadcelinayaa ilaa dadka ka soo baxa muqdisho meeshaan ay ku soo maraan labiyo tobanka saa ay ku imaan jireen gaalkacyo saasaan u taagnaanaynaa waxaa mahadcelin gaara iskale ciidamada dadaalkaa sameeyey si gaara ciidamada niisa iyo saraakiisha hogaaminaysa balyasaaka waa subax farxadeed waxaan ku faraxsanahay oo ilaahay idankiisa marka hore waxaan u mahadcelinaynaa alla subxaana wa tacaala marka labaad dowlad goboleedka galmudug ciidamada qalabka sida ciidamada nabad sugidda booliiska iyo dhammaan daraawiishtaba gaar ahaan si gaar ahaaneed waxaan leenahay ciidamada nabad sugidda oo maalin walba dhexdhumada ay haysay hooyooyinkii la kufsaday shacabkii wadooyinka marayaa la xaqiray ummadii baa lagu xadgudbay maanta waxaan u baxnay guushayaale
waxaa sidoo kale halkaasi iyaguna khudbada ka soo jeediyey ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed iyo gudoomiyaha degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barro iyagu sheegay ka maamulahaan inay soo dhaweynayaan howlgalkaasi islamarkaana shacabka ku booriyey inay sii wadaan taakulaynta iyo garab istaagga ciidamada si loo soo afjaro maleeshiyaadka qowlaysatada iyagu dadka ku dhibaateynaya wadada udhexaysa gaalkac iyo galinsoor taas oo ayd mid in badan soo noqnoqonaysay wax badan baa meeshaan dadka lagu dhibaajayn jiray waa dhammaatay hadda waxaan u sheegaynaa dadkii isticmaalka wadadan baabuurta gaadiidkii in wadadan ay furan tahay wax hadda kadibna isbaaro ay ka dhammaatay howlgalladana ciidamada amniga ay joogteen ayaan aysan soo laabanayn dadweynaha waa ujeedaan shacabka waxay u soo baxeen inay kala qayb qaataan ciidamada amniga guushii shil ka gaareen nimankii meeshaan joogi jiray oo dadka ku dhibaateen jiray waa ilaahay mahadiisa waxaan rabaa shacabka reer gaalkacyow aad iyo aad baad u mahadsantihiin dareenkiina muujiya aad uga soo horjeedtaan sidaas ku sii wada nidaamka aad kaga soo horjeedaan isbaarooyinka waxaan u tacsiyeynayaa wiilashii qaymaha badnaa ee shala meesha nooga dhintay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
iminkana magaalada boosaaso ganacsatada qudaareyda ah ee magaalada boosaaso ayaa maanta sameeyey shaqo joojin kadib markii ay sheegeen in qiimo koror uu ku yimid sarifka lacagta doolarka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ganacsatadu ay sheegeen inay cabasho ka keenayeen aamin ladan ayaa warkan kasoo dirtay isla boosaaso
shaqo joojinta maanta ay sameeyeen ganacsatada khudaarta ee suuqa boosaaso ayaa ka dambeysay cabasho muddooyinka dambe ay ka muujinayeen qiimo korarka ku yimid lacagta doolarka ee suuqa boosaaso iyadoo arrintaasi ay keentay in suuqyada laga waayo wax lacaga oo ka hesha islamarkaana uu sare ukaca ku yimaado qiimaha lagu iibsado khudaarta noocyadeeda kala duwan sare ukaca ku yimid khudaarta ee suuqyada boosaaso ayaa waxay si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee degan magaalada gaar ahaana kuwa soo barakacay oo noloshooda ku maareeya shaqooyinka yaryar ee magaalada ay kasoo qabtaan qiimaha lagu iibsan jiray khudaarta noocyadeeda kala duwan ee suuqyada boosaaso ayaa laba jibaarmay sida ay ganacsatadu sheegeen iyadoo kiilada yaanyada ah suuqyada lagu iibsanayo soddon kun oo shilin soomaali ah halkii markii hore ay ka ahayd siddeed iyo toban kun oo keliya waxaana arrintaasi ay keentay in dad badan ay awoodi waayaan in khudaarta ay iibsadaan qaar ka mida ganacsatada maanta shaqo joojinta sameeyey ayaa nooga waramay waxa ay shaqo joojinta u sameeyeen magaca xuseen maxamed cabdalle walaali sixir bararka waxaa u sababa waxaa u sababa doolarka ayaa u sababa waxaa dhacday dadka suuqan khudaarta ka ganacsadaa laba qayb laba wadan bay uga timaadaa khudaartu waa koonfur iyo etoobiya koonfur waxaa ka yimaada muuska liinta iyo cambaha bakhaaradii lagu gadi jiray waa la wada qafilay waa wada xidhan yihiin kani waa ka mid wax dhex yaala ma jiro een dhowr dhowr boqol oo dollar waa ku kiraysan yihiin dowladduna cashuur bay ka qaadaa sanadkii gabdhihii qudaartaa gadi jiray waa iska xidhan waa qafileen waxaa loo qafilay lacagtii markii halkan lagu sarifay xamar laba waxay ka gaadhay laba malyan bay ka joogtaa halkanna laba malyan lix boqol buu ka joogaa dollarkii lixdaa boqol bay boqolkii dollarba khasaareen
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa laa shuhur bashiir cali waxaan ka mid ahay dumarka ganacsada yowga suuqa qudaarta qudaarta ku iibiya maciishada aanu gadno waxaa lagu gadaa waxa weeye waxay nagaga gadan tahay soomaali waxaana loogu keenay wuxuu yahay doolar doolarka wadanka waxaa ka shaqeeya soomaali wixiina waa isbixin waaye maciishada iyadu waxay u dhacday hoos boqolkiiba sagaashan iyo shan taas oo kalifaysa xoolihii aan gadaynay hantidii aan gadaynay iyo hantidii kor nooga imanaysa kiishka baradhada ganacsi haddaan ka soo qaadano etoobiya wuxuu noo xisaaban yahay sagaashan iyo shan halkan markaan keenno lacagtayadii dib markaan u celina wuxuu noqonayaa toddobaatan iyo shan isbixin hoos weyn baa hoos u dhacaysa taana waxaa keenaysa maciishada oo dib u noqonaysa qiimihii oo sara kacaya xoolihii oo iskeenina waa doolarlihii oo maalinba siduu doona ka yeelayo waa lacagtii oo waxay nagu joogtay waxaan ahay noqonayso taasoo albaabadii hoos isugu xireen suuqa boosaaso joogaan markii hore yaayada waxaanu geli jirnay siddeed iyo toban kun kiilani baanu geli jirnay kartoonka yaayadana wuxuu naga gadnaa afar iyo toban doolar maanta kartoonka yaayada wuxuu naga galan yahay soddon doolar kiilooga suuqa boosaaso maanta waxaan ka gadaynaa yaayada soddon ilaa siddeed iyo labaatan qiimo aan is- qiimihii hore ahayn oo laba jibaara ayuu qiimuhu marayaa maanta taasna dad badan oo waxaa jira aanba iibsan karin waxaa laga yaabaa gabadh maanta konton kunba wiilkii xamaaliga ahaa inuu uu soo helo suuqa kiiloogi yaayadana uu konton kun istaago reerkaa maxaa danyartaa halkaa ka soo noqonaysa halkaa waxaa ka imaanaya ganacsigii oo hoos u dhacay dadkii oo isku hoos baaba'ay iyo dhibaatooyin aad u weyn oo xagga ganacsiga ka imanaya iyo hantidii oon isqaad lahayn waayo qiimaha kartoon yaayo oo afar iyo toban doolar ahaa maantana soddon doolara waa garanaysaa farqigan weyn ee u dhexeeya taasaa keenaya wax walba inuu hoos u noqdo waxay noqonaysaa dadka ka keenaya ito beledweyne xoolaha liindhanaanta ka keenaya xabadda liindhanaanta maanta suuqa boosas waxay ka maraysaa shan kun oo shilin waxaana la siisan jiray kun shilin ilaa kun iyo siddeed boqol oo shilin wax laba kun ka hooseeya farqiga aad ugu dhexeeya waxa weeyaan hantidii oon isgaarayn dadkii oo dhibaato aad u weyn iyagana halkaa dadweynihii garanayay iyo kuwii garanayayba cabasho weyn ay kala muuqata taana waxaan doonaynaa in hoos loo ego taasoo keenaysa lacagta la sameeyo cabashada aanu wadno oo waxa weeyaan lacagta la samaynayo iyo dowladdii oo dekedda aanu doonayna lacag soomaaliga in la qaato doolarkii baa wax lagu iibsanaya lacagtiina hoos bay soomaaliga u dhacaysa marka waxaan doonaynaa in doolarka halkiisii lagu celiyo si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto cid ka tirsan maamulka puntland oo arrintaasi ka hadashay waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo shalay uu magaalada garoowe ka dhacay dibadbax ballaaran oo ku saabsan sicir barar ku yimid qiimaha qudaarta iyo guud ahaan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ee magaalada garoowe amina ladan axmed raadiyo muqdisho boosaaso
wararka ku saabsan dhinaca gobolka shabeellaha dhexe haddii aan dib ugu laabanana tartan isboorti oo la xiriiray isdhexgalka bulshada uu soo qabanqaabiyey ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jowhar oo xarun u ah gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaa soo diray abuukar axmed bacadle
tartankan isboortee ka dhaca magaalada jowhar gaar ahaan garoonka badda cagta ee horseeda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale taageerayaal aad u fara badan waxaana cayaar adag ay ku dhex martay kooxaha walaalaha iyo badbaado oo kala dheelayay labada xaafadood horseed iyo hantawadaag oo ka tirsan degmada jowhar cayaarta ayaa daqiiqadii loogu talagalay waxay kusoo idlaatay eber eber hase ahaatee ugu dambayntii waxay guush ku raacday ruurayaal kooxda badbaado waxaana halkaasi ka bilowday qudbooyinkii loogu talagalay tartankaasi isboort ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadla xogeyaha isboortiga gobolka shabeellaha dhexe cali hilowle iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe maxamed sugaal cusmaan maamulka gobolka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo noo sameeyey xaflad koob noo dhigay noogu noogu talagelay bulshada inay dhex galaan shaqaduna ay tahay arrimaha bulshada ay soo dhex galeen ilmahoodii koob ayay noo dhigeen qaaliya amaalgudiyayna siiyeen waxay diyaar u yihiin inay bulshada jooga qaybsadaan farxadda waxaanu halkan waxaa ka dhacay cayaar aad u kulul oo ay ku cayaarayeen laba kooxood oo hantawadaad iyo horseedka kala tirsan koobkaas qiimaha badan waxaa u dhigay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwalba tura sheekh axmed iyo ururka qaranka ee la socdo
ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadla gudoomiyaha ururka haween qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe wayna umahad celisay sidaa loogu soo dhaweeyey gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan xaruntiisa magaalada jowar waxayna sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay had iyo jeer diyaar u yihiin in ay dhiirigeliyaan isboortiga garadhayn noo ah maanta in aan laba kooxood oo ka tirsan kooxaha ugu qatarsan ee ku nool jowhar degmada jowhar gobolka shabeellaha dhexe inaan u dhignay koob inay ku tartamaan magaca ururka haweenka qaranka soomaaliyeed koobkaas oo aan rabno inaan ku dhiirigelino dhallinyarada soomaaliyeed inay isboortiga ay maaragtay ku dhiiradaan gudoomiya ururka haweenka soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay kulano kala duwan la qaadanaysay qeybaha bulshada abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jawaar maasanid abuukar maxamed bacadle warkii naga soo gaaray muqdisho iyo gobolada dalkana dhegaystayaal xilligan intaas ayuu inooga egyahay warka waxaa inoo soo saaray saaxiibkii cabdiqaadir yuusuf irshaad anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaan ah waan idinla socodsiinayay ciddii warkan uu sheego isagoo maqal qoraal iyo sawiraba wata waxa uu ka daalacan karaa beejka internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net waadna ku mahadsantihiin la socodka warkayaga